wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xoogan uu ka socdo qeybo ka mid a xaafadaha magaaladaasi maanta kaasi oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo kuwa ehlusunna waljamaaca oo iyagu xalay soo galay magaalada wariyaha v o eda galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa sheegay in rasaas laga maqlay xaafado ka mida magaalada islamarkaasina uu jiro khasaare dad rayda soo gaaray dagaalka walow aan tiro ahaan si rasmiya loo xaqiijin karin tiradaasi waxaana sidoo kaleeto ka jira magaalada barakac baahsan dhinacyada dagaalamaya ayaanan weli ka hadlin dagaalkan muuqaalo lasoo duubay oo magaalada ayaa waxay muujinayaan dadka barakacaya halkaasi dagaalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada muqdisho oo maalinta axadda ay ka dhacayso doorashada madaxtinimo ee soomaaliya doon ay saarnaayeen dad looga shakisan yahay inay yihiin muhaajiriin ayaa ku degtay waqooyiga jasiirad aan la degin oo ku dhow borto rico waxaana la xaqiijiyey koob iyo toban qof inay ku dhinteen soddon iyo kow kaleetana ay ku dhaawacmeen ay ku markaasi lasoo badbaadiyey shalayto sida mas-uuliyiintu ay sheegeen ilaa iyo haatan ma cadda tirada dadka doontaasi la socday markii ay degtay sida uu sheegay afhayeenka ilaalada xeebaha maraykanka ricardo caster dad wuxuuna sheegay in weli ay socdaan baadi goobkii iyo samata bixinta dad hor leh oo waxyeella ay soo gaartay haddii ay jiraan waxaan raadinaynaa inaan badbaadinno dad badan inta aan awoodno ayuu yiri castro ugu yaraan sideed qof oo u dhashay heiti ayaa la ogaaday in ay markaasi dadkaasi ka mid ahaayeen oo xaalad adag ay ku jiraan kuwaasi oo isbitaal la dhigay inkastoo aan si rasmiya loo ogeyn dalalkaay u kala dhasheen dadka kalete ayaguna waxyeeladu ka soo gaartay doontaasi dhacdadaasi ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee iyadu godoonka gobolkaasi ah iyadoo dhinaca kaletena muhaajiriinta ka imaanaya heiti iyo democratic republic of dominion republic aan iraahday ay ka qaxayaan rabshadaha iyo saboolnimada ka jirta halkaasi diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo laga leeyahay custom iyo ilaalada xuduudaha maraykanka ayaa waxa ay aragtay doontaasi qalibintay subaxnimadii shalay goor dambe waxaana jiray gurmad loo fidiyay dadkaasi ka sokow dadka dhintay booliiska bakistan ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay koonfurta magaalada karaaji oo ay ku dhinteen saddex iyo toban qof dhaawacyo kaleetana ay jiraan walxaha qarxa oo lagu soo xiray mooto ayaa saqdii dhexe xalayto waxa ay ka dhacday goob ganacsi ah oo sadar la yiraahdo oo ah goob iyadu aad u mashquul badan oo ku taala magaaladaasi dekedda ah sida ay sheegeen saraakiisha booliiska iyo maamulayaasha isbitaalaadka magaaladaasi qaraxaasi ayaa sida muuqata lala beegsaday baabuur lagu soo xiray mootadaasi markii lagu soo xiray walxaha qarxa gaari ay la socdeen ilaalada ciidamada bakistan wuxuuna baabuurkaasi u geystay qaraxaasi burbur xoog leh oo soo gaaray taliyaha booliiska karaaji ayaa warbaahinta maxalliga ah ama gudaha u sheegay in baaritaano lagu wado weerarkaasi iyo siduu u dhacay ma jirto cid sheegatay tan iyo haatan mas-uuliyadda weerarkaasi galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa washington aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland waa galmudug iyo sidoo kaleeto kuwa ehlu sunna waljamaaca wararkii ugu dambeeyey haddaba arrimahaasi waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga ahlu sunna ayaa weli ka socda gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug kadib markii waabarkii hore ee saakay ee sida la sheegay xoogaga ahlu sunna ay gudaha u galeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug inkastoo dagaalku uu aada u xoogana haddana si dhaba looma ogaan kara khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dhinacyadii dagaalamay iyo dadka rayidka a gaaray ha yeeshee dadka ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah oo habawa ay ku dhaceen guryaha islamarkaana ay gubteen xaafadaha qaarkood dadka dhuusamareeb badankood ayaa horay uga barakacay magaalada kadib markii maalmihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in xoogaga ahlu sunna ay ku wajahan yihiin degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel balse dad yar ayaa weli ku harsan magaalada dhuusamareeb howlwadeenada caafimaadka isbitaalada ku yaala magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud qaarkood oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in tiro dhaawacyo ah la keenay isbitaalada kuwa oo ay ka mid yihiin dad rayida oo rasaasta ay ugu tagtay xaafadahooda wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shira falagle ayaa ka waramay dagaalka ka socda dhuusamareeb
maleeshiyaad ceybtooda laqoon oo macsuwatay ahaayeen laakiin un kalley waxaa lagu tuhunsan yahay qoladii joogtay bohol inay yihiin baa la qiyaasayaa marka wax lagu tilmaamana waa waa fawdo dad ka rabay oo goor aroornimadii hore saaka soo galay magaalada isqayb qaybiyey meelo ka mida xaafadaha meel walba xaafada ka sariyey sibalgalgeliyaan xaafadda dadka jiifanaa waxay u qaateen in magaalada ay xoog u galeen oo meelo badan qabsadeen laakiin arrintaas waxba kama jiraan waxay isqaybqaybin yar oo kooban oo maarata macno weyn ku fadhin kabacdiina waxay ku dhuumaan galeen xabada kasoo rida xafadahadooda mada dowladduna meelaha wadooyinka oo muhiimka halboodaha ayay isku fidiyeen magaalada maadaama dadka degan yahay oo aan laga qixin ama ay goor hore ahayd ay dhacdo dhib badan uu dhaco ayagoona halkaasay xabadaha kasoo ridayeen oo wakti qaateen haatanse sidii dariiq walba loo yaxaya iyadoo la dhawaayo hada iyo sacre ayaa ay magaalada ayaga laftigooda inaanu aada wax u gaarsiino oo sidai ay ayagu yeelayeen lama rabno sababto waa dhalinyaradayaga oo alday marka waxaana iyadoo ashurta inaan aan soo afjirno rabshad
wasiir falagle ayaa sheegay in maleeshiyadii weerarka ku qaaday dhuusamareeb laga saaray
xaaladdu haatan sidii saakay way ka roon tahay ciidama waxay hadda laisugu aruuriyey waxa weeye magaalada geeskeeda saacadaha soo socda la soo afjari doono
dhinaca kale v o a oo xiriiro kala duwan la samaysay hogaanka ahlu sunna ee lagu eedeeyey in dagaalka ay ku qaadeen dhuusamareeb nooma aysan suurta gelin balse ee marka ugu horeysa ee aan helna ayaanu idinla wadaagi doonaa hadduu eeba idmo xoogaga ahlu sunna ee sida la sheegay duulaanka ku qaaday ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa sida ilo xog ogaala ah ay v o a u sheegeen in habeenkii xalay saqdii dhexe ah ay gudaha magaalada dhuusamareeb galeen xoogag ka tirsan ahlu sunna kuwa oo xalay ku waabariistay islamarkaana dagaalka saakay kala hortagay ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb maalmihii lasoo dhaafay ayaa xoogaga ahlu sunna waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan taa oo sababtay in dadka ku dhaqan degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb badankood ay cabsi dagaal uga barakacaan iyaga oo deegaanada aan sidaa uga fogeyn degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb maciinsaday si kastaba ha ahaatee ahlu sunna ayaa horay uga arrimin jirtay gobollada dhexe waxaana wadahadal dowladeed ay ku ogolaadeen in galmudug ay degto caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ha yeeshee ahlu sunna ayaa mar kale ka hor timid hogaanka galmudug waxaana ay sanadkii hore mar kale dib ula wareegeen degmada gurceel ee gobolka galgaduud iyadoo dagaal maalmo socdayna dib looga saaray xoogaga ahlu sunna magaalada gurceel waxaana fariisin ay ka dhigteen deegaanka bohol oo aan sidaa uga fogeyn magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug abdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo